bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf alanbiyaai wlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii laba boqol iyo saddex iyo labaatanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kalena waa dersigii saddexaad ee albeyt nabowi gurigii nabiga sala allahu calayhi wasalam walam yarda allaahu alle raalli kama noqonin min rasuulihi rasuulkiisa haada taraduda labalabayntaas walkhawfa iyo baqidda uu ka baqayo dacaayaddaas acdaa lislaam islaamka cadowgiisu ay rasuulka dacaadeynayaan xataa caatabahu llaahu alla uu ka canaanto biqowlihi waid waqti xus taquulu aada dhahayd liladii kii ancama allaahu calayhi alla uu nicmeeyey wa ancamta calayhi adiguna aduu nicmaysay aad ku lahayd waa zayde amsik calayka war hayso zawjaka xaaskaaga hayso wataqi llaaha alla ka cabso ow tikfii aada qarinaysa fii nafsika naftaada maa wixii allaahu alla mubdiihi uu soo muujin doono oo ah inaad guursan doonto waa lagu tusay marka waxaad islahayd dib ha u dhacdo dib u yar ha dhig oo wa takhsha naasa dadka aad ka cabsanaysay wallaahu xaqu an takhshaah wa akhiiran ugu dambaystii dallaqahaa zaynab wuu furay zaydun zayd wuu furay wa tasawajahaa rasuulullaahi rasuulka ilaahayna wuu guursaday maxaa jira zawajnaaka habaaba layidhi annagaa kuu guurinay fii ayaami fardi lxisaari maalmihii go-doominta lagu soo rogay calaa bini qurayda ayay ahayd bacda an inqadad ciddatuha ciddadeedu markay go-day kadib wa kaana allaahu alla wuxuu ahaa qad awjaba mid kuwa waajibayey calayhi rasuulka hada nikaaxa nikaaxa ku waajibayey buu ahaa oo walam yatruk aan uga tegin lahu rasuulka khiyaaran doorasho walaa majaalan iyo meel looga leexleexdo xataa tawallaahu il allaba uu ka tawaliyeyba hada nikaaxa nikaaxa binafsihi alla ayaaba u guuriyey ilan waxaa la yidhi falamaa qadaa zaydun minhaa wataran markuu ka gutay yaan sawajnaakahaa kuu guurinay zayd markuu muddo qabay yaan adiga kuu guurinay sababtuna waa kan likay laa yakuuna suusan u haanin cala almu'miniina mu'miniinta xarajun wax dembi ah iyo wax eed ah dembi iyo eed iyo midna uusan u ahaanin fii aswaaji adciyaa'ihim niman adciyadooda ahaa oo la dhihi jiray waa in hebel iyaga oo aynan runtii ilmo hebel ahayn naagihii ay fureen guurka ay guursadaan mu'miniintu inayna arrintaas haba yaraatee wax dhib ah aysan lahayn taasaa loola jeeday idaa qadow minhuna wataran wadaalika taasi waa liyahdima si uu u dumiyo qaacidata tabanni dhaqanka ah tabanniga oo in ilmo adiga aadan dhalin aad tidhaa waa ilmahaygii taas loo dumiyo ficlan si la taaban karo ficila kamaa sidii hadamaha uu dumiyey u dumiyey qowlan iyadoo hadala maxaa jira suu u dumiyey wuxuu yidhi udcuuhum ugu yeedha kuwaas liaabaa'ihim aabbahood ugu yeedha nin walba aabihii inay aabbihiisi dhalay ha loogu yeedho huwa aqsatu cinda allaahi sidaas ayaa toosnaan badan alla agtiis sidaas ayaa yaa toosan oo sax ah haddaydaan aqoonin fain lam taclamuu aabaa'ahum aabbayaashu haddaydan aqoonin fa mawaaliikum udcuuhum liaabaa'ihim waaqsatu cinda allah dhinaca kalena wuxuu yidhi rasuulku maa kaana muxamedun maxamed muusan ahaanin abaa axadin min rijaalikum mid ka mida oo raggiinan ah maxamed ma dhalin walaakin rasuul allahi wa khaatima nabiyin qur-aankaas ayaa soo wada degay waa macruuf yaa la wada yaqaana marka guurkan zaynab binti jaxshi la guursaday ujeedadaas ayay lahayd wa kam imisa oo mina taqaaliidi dhaqamo ah dhaqamadii almuta'asilati ee xididaysatay aljaafati ee qallafsanayd yayna laa yumkinu suurtagal aynaysan ahayn hadmuhaa in la dumiyo ow tacdiiluhaa in la bedelo limujaradi alqowli hadal keli ah hadal kelihi uusan bedelaynin bal hadal inuu bedela iska daaya laabudda laga maarmaan ay tahay min muqaaranati ficli saaxibi dacwa dacwadan oo arrintan hala baabi'iyo ninkala ninkala saaxiibkeeda ninka ah ficilkiisu inuu arrintaa la socdo hadalka oo wayatadixa uu caddaado daalika arrintaas oo wayatadixa uu caddaado daalika arrintaasi bimaa wixii ayuu ku caddaaday sadara kasoo fulay ficilka iyo wuxuu ka wadaa tusaale fog ayuu rabaa inuu soo qaato yani wuxuu leeyahay sulxul xudaybiya markii oo ay dhacday asxaabtu aad bay uga xumaadeen sulxul xudaybiya iyo siday u dhacday gaar ahaan laba qodoboo sanadkan iska laabta iyo qodobkii kale ahaa ruuxii gaalada ka yimaadeen muslimiinta u yimaadana waa la celin kii muslimiinta ka tagana la celin maayo marka markii heshiiskii uu dhammaaday rasuulka asxaabta wuxuu amray uu yidhi kaca oo marka waa noqonaynaaye ha la xalaaloobe xoolihii gowraca markaasaa amarkii la qaadan waaye waan soo aragnay sheekadan ruux kaca waay xataa cid kale iska daaya abubakar baa kici waaye xusniga iyo murugada ku dhacday iyo niyajabka ku dhacday daraaddeed marka arrinta wuxuu kala tashaday rasuulku umu salama umu salama inuu hadda soo aragno min acqali nisaa'i dadka ugu caqli badan bay ahayd waxay kula talisay adiga waxba ha samaynin iyo waxba hadal dambe ha dhihine kac oo adiga xoolahaad wadatay gowrac kii u xiirayeyna xaaliqiina u yeedho ii xiiro ii xiirdheh markay arkeen ficilkii nabiga asxaabtii marka kulli xoolahoodii bay qaleen weyna isu xeereen ilaa ay xataa madaxa iska jarjari gaadhaan marka wuxuu leeyahay marar badan ficilka aad samayso ayaa wuxuu ka ta'tiir badan yahay qowlka maxaa jira maalintaas asxaabtii oo haddee suhayl ibnu camr markuu ka hadlayay uu la yaabay uu yidhi weligay ma arkin dad saa u xurmeeyeen madaxdooda boqorro iyo cid walbaan adduunka soo arkay ma arkin nin dadkiisu ay saas yihiin hadduu xaakoodo xaakadiisa dhulka ku dhici maysa nin sacabkii bay ku dhici markaasuu yuu jidhkiisa marmarinayaa isagoo leh dhaq maaragtay dhacaankii nabigu jidhkaaga ha taabto si aan naari kuu taabanin berri hadduu weyse qaato biyaha ka soo dhacana way isku dilayaan oo ismarmarinayaan haddana amarkii bay qaadan waayeen amarkii qowlka ahaa kii ficilkaa bay qaateen marka baabi-intan tabanigana ficil bay u baahatay oo in nabiga loo guuriye gabadhii saas yuu rabaa inuu usoo qaato wa kam imise oo min ataqaaliidi dhaqama ah almuta'asilati oo xididaysatay aljaafati ee qallafsan yayna laa yumkinu suurtagal ahayn hadmuhaa duminteeda aw tacdiiluhaa ama bedelkeeda limujarad alqowli hadal keliyeed bal laabudda waxaa laga maarmaana min muqaarabati min muqaaranati ficli saaxibi dacwa dacwada iyada ah dacwada hadda waxaa laga wadaa shaygaa aad rabta inaad dumiso ninka dhahaya hala dumiyo dhaqankan xunka ah hale hadda tii nabiga waan aragnay laakiin hadda culimada ayaa booskii nabiga jooga dhaqan xun oo ummada ay leedahay hadday rabaan inay dumiyaan waa inay iyagu tusaale u noqdaan halkaasaa looga dayana saasuu rabaa min muqaaranati saaxibi dacwati dacwada ninka saaxiibkeeda ee wata ficilkiisu waa inuu la xidhiidho wayatadixu daalika arrintaasina way caddaanaysaa bimaa wixii sadara ka soo fulay min almuslimiina muslimiinta ka soo fulay fii cumrati alxudaybiya sulxulxudaybiya waqtigeedii kaana waxaa ahaa hunaaka halkaa waxaa jiray oo sulxu xudaybiya waxaa joogay hunaakada hore waa makaan ismu ishaaratin lilbaciidi weeye waa makaan hunaaka halkaa waxaa joogay xudaybiya la yidhaahda waxaa joogay hee ulaa'ika kuwaas almuslimiina oo muslimiinta ah ee asxaabtii ah ee kunkii afarta boqol ahaa aladiina kuwaasoo ra'aahum uu arkay curwat ibni mascuudi thaqafi uu arkay oo uu yidhi laa yaqacu ma dhaca min annabiyi nabiga xaggiisa sala allahu calayhi wasalam nukhaamatun xaako ilaa hadday xaakoodo nabiga fii yaddi axadihim mid iyaga ka mida gacantiisa ayay ku dhacayaan wa ra'aahum wuxuu arkay yatabaadaruuna iyagoo kala boobayo kala boobaya ilaa waduu'ihi biyaha uu ku weyse qaato xataa intii kaadu ay sigaanba yaqtatiluuna inay isku dilaan caleyhi biyaha uu rasuulku ku weyse qaato nin walba jidhkiisu maarinayaa nacam haa kaana ulaa'ika kuwaasi waxay ahaayeen alladiina kuwaasoo tasaabaquu u tartamay ama u baratamay ila albaycati inay rasuulka ballan la galaan ay kula galaan hee cala almowti inay dhintaan aw calaa cadami alfiraari inaysan cararin taxta shajarati geedii hoosteeda waladiina kuwaasoo bal cid kale iska daaya fiihim uu ka mid ahaa midlu abibakar abubakar oo kale iyo cumar dadkii sidaa ahaabaa lamaa markii amara nabiyu nabigu amray ulaaika asaxaabata asxaabta kuwa ah almutafaaniina ee naftooda waxba kama soo qaad ka soo qaadaya fii daatihi haddii la barbar dhigo rasuulka naftiisa tooda aan waxba ka soo qaadaynba bacda caqdi sulxi heshiiskii markii la guntay ama la saxiixay kadib wuxuu ka codsaday rasuulku u amray an yaquumuu inay kacaan istaagaan oo fayanxaruu ay dhuun dhabaan ama gowracaan hadyahum xoolihii ay wateen markay taasi dhacday lam yaqum isma taagin liimtithaali amrihi rasuulka amarkiisa inuu fuliyo axadun cidina isuma taagin xataa akhadahu ilaa rasuulka uu ka qabto alqalaqu walwalba walwalbaa qabtay walidiraabu iyo shaki amarkaagii amarkii rasuulka la qaabadan waaya weligii muusan arkin walaakin hase aatee lamaa markii ashaarat calayhi ay kula talisay ee u tilmaantay calayhi rasuulka ummu salama ummu salama an yaquuma inuu kaco ilaa hadyihi isagu xoolihiisii oo fayanxara uu gowraco ama uu dhuundhabo oo walaa yukalima axadan cidna uusan la hadlin oo fa facala sidaa uu sameeyey tabaadara asaxaabatu saxaabadii waxay u kala kala boobeen ila itibaacihi rasuulka amarkiisa inay fuliyaan fii ficlihi ficilka inay ku raacaan fatasaabaquu waxay u tartameen ilaa naxri jusuurihim geelooda dhuundhabidiisii wa bi haada alxaadidi dhacdadan yaa yatadixu waxaa caddaanaya jaliyan si caddaan ah maa huwa alfarqu muxuu yahay waxa u dhexeeya bayna atharay alqowli hadal saamaynta iyo raadka uu leeyahay iyo walficli ficilka iyo falku saamaynta uu leeyahay lihadmi qaacidatin raasikha dhaqan xididaystay dumintiisa marka dhaqankan xididaystay ee tabaniga waxaa lagu dumiyey uun ficil oo nabiga sala allahu caleyhi wasalam uu falay waqad athaara wuxuu kiciyey waqad athaara may waxay kiciyeen waqad athaara waxay kiciyeen almunaafiquuna munaafiqiintii wasaawisa waswaasyo iyo shaki kathiiratan oo badan wa qaamuu waxay sameeyeen bidicaayaatin warar been ah oo la faafiyaa la yidhaha war been ah oo ceebaynna loola jeedo fiiri war been ah oo ruux lagu xumaynayo ruux lagu xumaynayo ama dad lagu xumaynayaa dicaayad la yidhaahdaa innaga hadda dicaayad un baynu isaga qaadanay oo kelmadan waa carabi dicaaya laakiin hadda soomaalidu dicaayad baanu idhaahnaa waa caadi laakiin in xaqiiqadee la ogaado waxa weeye dicaayaddu waxa weeye nashru akhbaarin kaadibatin hadafuhaa maaragtay tacyiiru shaksin aw jamaaca aw jiha dad baa la rabaa in lagu ceebeeyo war been ah ood rabta inaad dadku ceebayso weeyo ood faafiso wa qaamuu waxay sameeyeen bidicaayaatin kaadiba faafin warar been ah oo ujeedooyin xun laga leeyahay iyo ceebayn kaadibatin oo be been ahoo waasicatan ballaadhan oo meel walba ay gaadhsiiyeen xowla haada nikaaxi oo guurkan isaga ku saabsan dacaayadaasoo athara raad uga tagtay oo saamaysay bacduhaa qaarkeed fii ducafaa'i lmuslimiina muslimiinta ducafada ah waxaad ogaataan sida ahlu sunna waljamaaca ay qabaan iimaanku yaziidu wa yanqus iimaanka qofka muslimka ah taqwada ilaahay iyo daacada iyo wuu ku weynaadaa wuu bataa waanuu yaraadaa macsiyada iyona wuu ku yaraadaa marka kuwaasaa ducafaaul iimaan baa laha ducafaaulmuslimiin haddaad maqasho waa dad iimaankoodii uu daciifay laakiin oo weli muminiin ah munaafiqiinta iyaga munaafiqiin baa la yidhaha laasiyamaa gaar ahaan dadka waxgaleen waxaa ka mid a laasiyamaa gaar ahaan waxa oo dacaayadda laga faafiyey anna zaynab zaynab kaanad waxay ahayd khaamisata aswaajihi rasuulka xaasaskiisa midii shanaad bay ahayd afar hore ayuu qabay tii shanaad bay ahayd walam yakun maysan ahayn yacrifu lmuslimuuna muslimiintu kuwo og maysan ahayn xilla zawaaji inuu guur u bannaan yahay rasuulka biakthara wax ka badan min arbaci niswatin afar xaas wax ka badan rasuulka inuu guursado inay u bannaan tahay oo khusuusiyaadkiisa ay ka mid tahayna weli maysan ogeyn oo horey looguma sheegin taas waa hal shay oo munaafiqiinta ay dacaayad ka sameeyeen annagana wuxuuna leeyahay baydha afar ka badan ma guursanaysaan isaguna wuxuu rabu guursanayaa ta kalena waa midii oo zayd iyo wa anna zaydan zayd zayd ibnu xaarita kaana wuxuu ahaa yuctabaru kii lagu tiriyo oo loola dhaqmo oo laga soo qaado ibnan linabiyi wiil inanku nabigu uu leeyahy sal allahu alay waslm zayd ibni maxamed baaba la dhihi jiray wazawaaju guur bisawjati libni inankaaga ama wiilkaaga xaaskiisa oo la guursadana kaana wuxuu ahaa min akladi alfawaaxishi dembiyada foosha xun kuwooda ugu sii qallafsan ee adag ayuu ka mid ahaa marka taasay halkaa labadaa meelood bay dacaayadda ka sameeyeen laakiin labadiiba waxaa qur-aan baa ka soo degay waqad anzala allahu alla wuxuu soo dejiyey fii suurati alaxsaabi xowla almowduucayni labadaa arrimoodba waxa ku saabsan maa wax shafaa dadka caafiyey ninkii cudur uu galay oo dhan uu ka bogsaday wa kafaa kuna fillaaday wa calima asaxaabatu asxaabteena waxay ogaadeen anna tabani arrinta ah iyo dhaqanka ah ninkan nin aadan dhalin wiil buu ii yahay inaad wiil ka dhigato laysa inuusan u ahaanin lahu isaga atharun wax raad ah iyo ruuxa inuusan midna ku lahayn cinda alislaami islaamka agtiisa iyo wa anna allaha midda kale alle subxaanahu wa tacaala wasaca lirasuulihi rasuulkiisa inuu u waasiciyey fi zawaaji guurka maa lam yuwasic wuxuusan u waasicinin ligayrihi cid isagaan ahayn liakhraadihi guurka ujeedooyinkiisii annabiilati ee sharafta badnaa almumtaazati ee dadka waxaa intooda kale ka socnayd way ka socnayd mumtaaz haadaa kaas wa kaanad waxay ahayd marka intaas waxaa looga soo baxay akraaddii iyo ujeedooyinkii iyo ahdaaftii iyo danihii laga lahaa guurkan badan ee xaasaska nabiga sala allahu caleyhi wasalam suu ula dhaqmi jiray marka rasuulku sala allahu caleyhi wasalam ayaa haddana uu inoo sheegayaa haadaa kaas wa kaanad waxay ahayd cishratuhu dhaqankiisa ama la dhaqankiisa sala allahu caleyhi wasalam maca ummahaati almu'miniina ummahaat almu'miniin oo xaasaska nabiga uu la dhaqmayey waxay ahayd fii gaayati sharafi sharaf meesha ugu dambaysa wanubli iyo sharaf waa isla mid uun gobonnimo waa la dhihi karaa wasumuwi sarrayn waalxusni qurux waa erayo isku wada dhadhow kamaa sidii kunna iyaguna ay ahaayeen xaasaskii nabigu fii aclaa darajatin darajo meesha ugu sarraysa oo min asharafi sharaf ah waalqanaacati qancid ay wixii yare noloshooda iskaga qanacsan yihiin waasabri dulqaad iyo adkaysi ah waaltawaaduci iyo iskibrin la-aan ah waalkhidmati shaqayn ah ay islaamka u shaqeeyaan iyo nabiga waalqiyaami inay isu taagaan bixuquuqi zawaaji guurka xuquuqda uu ka dalbanayo uu saaray maca annahu isagoo kaana u ahaa rasuulku sala allahu caleyhi wasalam fii shadafin cidhiidhi oo min alcayshi nolol ah oo laa yutiiquhu axadun cidina aysan karaynin cidina aysan awoodu lahayn qaala anas wuxuu yidhi maa aclamu ma ogi buuhi oo ma garanayo annabiya nabiga ra'aa inuu arkay rakiifan rooti muraqaqan oo la jilciyey xataa laxiqa billaah ilaa alla subxaana wa tacaala uu alla ka aado oo alla maaragtay ka geeriyoodo laxiqa birafiiqi alaclaa sidaasaa muslimiintu ay yidhaahdaan adaban wuu dhintay iyo wuu geeriyooday iyo waxaa lama dhehe ee laxiqa birafiiqi alaclaa baa la yidhaha walaa ra'aa mana arkin rasuulku shaatan neef adhayahoo samiitan jeerjeer ah oo la maaragtay la moofeeyey namuusan arkin bicaynihi indhihiisa qatu weligii kuma arkin saxiixulbukhaari ayaa werinayay waa mashwiyaadka wa qaalad caaishana waxay tidhi in kunnaa waxaanu ahayn lananduru kuwa suga ilalhilaali bisha dhalashadeedii halaathata ahillatin saddex bilood fii shahrayni laba bilood laba ama saddex bilood wamaa uuqidat iyada oon la shidin fii abyaati rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay guryihiisana aan lagu shidin naarun dab wax la kariyaba ma leh fa qaala ilaa saddex bilood baan wax la shidayay oo dab laga shiday mararka qaarkood guryaha nabiga aysan jirin fa qaala laha curwa curwat bnu zubayr oo caaisha ay habaryaru ahayd oo walaashe ay dhashay walaasheed ay dhashay asmaa oo xadiidka ka warinayaa wuxuu yidhi maa muxuu kaana ahaa yaciishukum noloshiin oo de maxaad ku noolaydeen qaalad waxay tidhi al aswadaani labada madow attamru walmaa timir iyo biyo ayaanu ku noolayn walakhbaaru wararka bi haada sadadi ee arrintaa ku saabsan nolosha adkaanteedii kathiiratun way badan tahay wa maca haada shadafi cidhiidhigaasi isaguu jira wadayqi cidhiidhigaas lam yastur kama soo fulin kama soo fulin kama soo fulin minhunna xaasaska nabiga maa yuujibu lcitaaba wax keena in la canaanto ilaa maratan waaxida hal mar maahane taasna waxay ku timid xasba muqtada albashariyati baniaadamnimadu baniaadamnimadu waxay keensanayaan bay ahayd waxay baniaadamnimadu keensanayaan iyo waliyakuuna inuu ahaado sababan canaantaasi sabab inay u noqoto litashriici alaxkaami axkaam badan in laynoo jideeyo mar bay rasuulka waxay weydiisteen masruuf markaasaa aayat takhyiir baa soo degtay oo la yidhi kala doorta kala doorta inaad sidaas ee nolosha aad ku jirtaan un aad ku noolaataan jannadana aad gashaan iyo inaad xoolo doonaysaan oo laydin furo aayaad nuxurkoodu sidaas ayaa soo degay yaa ayuha nabiyu baa layidhi nabi allow qul waxaad ku tidhaahdaa liaswaajika xaasaskaaga in kuntunna haddii aad tihiin turidna alxayaata addunyaa noloshan liidata kuwa raba oo doonaya oo jecel iyo wasiinataha birhbirhkeeda iyo quruxdeeda fatacaalayna kaalaya umatickunna waa la idin sagootin waa laydin waa laydin leeleeltiri leeleeltir baa layidhahda maaragtay haweenka marka la furo waxbaa la sii siiyaa haweenka marka la furo diinta islaamka saasay tahay waa in wax maaragtay ay ku siiraha noolaan lahayn in la siiya weeye wa usarixkunna waa laydin foofin oo waa laydin furi saraaxan jamiilan furitaan qurux badan waa haddaad adduunyo rabtaan wain kuntunna haddii aad tihiin turidna allaha kuwa alla doonaya iyo warasuulahu rasuulkiisa iyo wadaara alaakhirati iyo daarta dambe fa ina allaha acalle acadda wuxuu u diyaariyey lilmuxsinaati kuwa wanaagga ka shaqeeya oo minkunna idinka idinka mid a ajran cadiiman ajri weyn oo jannada ah wa kaana waxaa ahaaday min sharafihinna sharaftooda iyo wa nublihinna iyo gobonimadooda annahunna yuaaharna waxay doorteen allaha wa rasuulahu aliya rasuulkiisay doorteen walam tamilla uma xaglinin oo uma leexanin oo uma baydhin oo ma dooranin waaxidatun mid oo minhunna iyaga ka mid ihi ila ikhtiyaari dunyaa adduunya doorashadeeda wakadaalika sidaasoo kale lam yaqac ma dhicin minhunna xaasaskii nabiga xaggooda maa wixii yaqac u dhaca bayna adaraa'iri ha naaga la wada qabo waxa ka dhaca oo masayr ay kala masayraan ah maca karatihinna badnidoodana iyadoo ay jirto ilaa shay-un yasiirun wax yar oo min bacdihinna weliba qaarkood ka dhacay wax yaroo qaarkood ka dhacay oo caaishe iyo xafsa xasba iqtidaai albashariyatu iyagana sidaa oo qofka bani aadamka ah uu ka iman kara uma caataba allaahu wuxuu ku canaantay alle calayhi rasuulka maya caataba allaahu alla wuxuu ku canaantay haweenkii iyo arrintaa lagu canaantay haweenkii masayray yaa lagu yaa lagu canaantay arrintaas falam yacudna uma aysan laabanin lahu masayrkaas maratan mar kale wa huwa masayrkaasi alladii kii weeye dakarahu llahu alla uu ku sheegay fii suurati taxriimi biqowlihi yaa ayuha nabiyu lima tuxarimu maa axala allahu laka tabtaqi mardaata aswaajika ilaa aakhiri alaayaat wa akhiiran ugu dambaystii marka ugu dambaystii wuxuu yidhi araa waxaan u arkaa annahu shaniya laa xaajata inaan wax baahiya loo qabin ila albaxthi in la baadho fii mowduuci mabda'i tacadudi zawjaati mabda ah inaag wax ka badan la guursado mowduuca inaan baadho inaan loo baahnayn saasaan u arkaa buuli maxaa jira faman qofkii nadara uun eega oo u kurgala fii xayaati sukaani oroba orobo nolosheeda dadka orobo degan orobo iyo america waa isla waa isla yagii une iyaga unbaa dhulkaa cusub helay oo degee sukaani oroba qofkii u fiirsada alladiina kuwaasoo yasduru yasduru uu ka soo fulo minhum xaggooda annakiiru inkiridda iyo ceebaynta ashadiidu oo daran diidmada daran calaa hada almabda'i mabda'an oo tacadud zawjaadka iyaga ayuu ka yimaadaa iyaga ayaa wax ka sheega iyaga ayaa muslimiinta ku caaya iyo wa nadaran haddii loo fiirsado ilaa maa yuqaasuuna waxa maanta ay ku jiraban yihiin ay ku rafaadsan yihiin oo ay dhadhaminayaanoo min ashaqaawati nasiib darra-a walmaraarati iyo qadhaadh ah iyo wamaa ya-tuuna waxay la imanayaan oo min alfadaa'ixi ceebo ah waljaraa'imi alshaniicati iyo dembiyaal foolfoolxun ah iyo wamaa yuwaajihuuna waxa ay wajahayaan oo min albalaaya dhibaatooyina walqalaaqili iyo walwal ah liinxiraafihim leexashadii ay ka leexdeen can hada almabda ay ka leexdeen daraaddeed kafaa lahu qofka waxaa ku filan daalika arrintaas ayaa waxay kaga filan tahay can ilbaxthi inuu sii baadhbaadho walistidlaali iyo daliil inuu u raadiyo fa xayaatuhum noloshooda yaa asdaqu shaahidin markhaatika ugu runsheeg badana calaa cadaalati hada almabda'i mabda'an isagoo tacadud zawajaadka cadaaladiisii iyo wa inna fii daalika arrintaas la cibratan waana inay u tahay liulil absaari dadkii oo basiiro lahoo wax kala garanaya wallahu subxaana wa tacala aclam